بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan rajeynayaa ogeysiiska inaad maqasheen cashirka tafsiirka ardadii ku taxnay sheekhu xoogay safar buu gaaray marka maadaama uu safar gaaray insha allahu tacaala caawiya habeen dambe waxaynu gelinaynaa kitaabkai fiqiga habeenka saddexaadna waxoogay fasaxaan idinku daraynaa haddii aan la yidhaahdo waxaan joognay halkuu yihi kitaabu ljihaadi fardun muؤakadu calى kuli dakar mukalafin aslama xurin dii basr وصحة يطيقه وإن أصر رق النساء وذو الجنون والصغر وغيرهم رأي, وغيرهم رأى الإمام وغيرهم رأي الإمام الأجودى من قتل أو رق ومن أو فدى بمال أو أسرى وماله وماله عصما من قبل خيرة الإمام أسلما وقبل أسر طفل ولد وقبل أسر طفل ولد نسبي وما له واحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أحد أو إن سباه مسلم حين انفرد عنه كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن باب قسم الفيء والغنيمة يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما وأربع الأخماس قسم المال مشاهد الوقعة للقتال لراجل سهم كما الثلاثة بفارس إن مات للوراثة والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر وخافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجار فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجند حو تقسيمه labada baab wixii aynu ka gaarno ayuu cashirkeennu ku saabsanaan doonaa mualifku raxima allahu tacala halkan wuxuu ku magacaabay kitaabu jihaad culimmada mualifiintu waxaa kaloo ay ku magacaabaan kitaabu siyar asiira ma aha kitaabu siyarna waa la yidhaahdaa kitaabuuljihaadna waa la yidhaahdaa mualifiin aan badnaynna waxay ku magacaabaan kitaabu lqitaal maanaa qitaalki iyo dagaalku waa dagaalkii jihaadku waa macno dagaalka ka weyn laakiin haddii la iطlaaqo dagaal buu ku dhacaa kitaabu siyarna iyadana jihaadka unbaa looga jeedaa iyo siiradii nabiga laga dhaxlay khasawaadkii iyo saraayaagii nabigu geli jiray sala allahu calayh waalihi wasalam marka masalatuljihaad in la jihaado waa wax sharciguna amray caqligii iyo dabiicada duruufteeduna ay keenaysa wey mana aha inay shariicada axkaamteeda baabuljihaad ka mid noqdaay ma aha wax islaamka ama ceeb ama duritaan ama dhaliil ku ah ma aha islaamku dagaalka waa la jideeyey maraaxilna waa soo maray iyo heerar kala duwan markii tashriica jidayntiisii markii dambena axkaamtiisu way sugnaatay oo istiqraar bay qaadatay dadku jihaadka labadiisa qaybood hadda dunidu xeerarkeeda jihaadu dafci bay ku qoratay oo hadda wasaaradihii ciidamadu wasaaratu difaac ma ahane hal wadan baa dunida wasaaratlxarbi ka leh oo yuhuudda ah nimankaa wasaaratu difaac ma ahane wasaaratulxarbi baa la yidhaahdaa wasaaradda dagaalka magacaasaana sidii saxda ayd u dhow sida waaqica runtii camaliga ahna dunida ninkay taagaan lahayn unbaa difaac ku urursadee ninkii waxoogay tabar iyo awoodis bida waxuu daandaansadaa haddaba shariicadeennu jihaadka marka la jideeyey waxaa loo jideeyey inay duruufta nolosha iyo mabaadi'da wanaagsan ilaalinteeda iyo meelmarinteedu aynan quwad iyo awood ka maarmin aadamuhuna wuxuu isku qadariyaa soomaalidu sida ay yidhaahdaano dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga leexdaa dadna idaag ragna idaag kuma daayee aan isdaynu kugu daayaan qaniya qaniya kaa fujisa iyo erayada lamidkaa waxay tilmaamayaan in ninku intuu tabar iyo awood leeyahay xaqiisa loo ogol yahay inta uu tabar iyo awood beelana xaqiisa iyo mabaadi'diisa laga hor imanayo ama la diidayo abiicada bashariga ah baa mabaadi'dii baatilka ahayd ka maarmi weyday xoog iyo awood in lagu meelmariyo ka nidaam iyo xeer lagu dhaqmo ahaan oo mujtamaca cirdigoodii iyo maalkoodii iyo siyaasadoodii iyo diimaadoodii lagu maamulo odagtiiroo dhiig badan oo daatay baa shuuciyadii hanti wadaagga lagu meelmariyey iyagoo in lagu meelmariya ku faanaya bay haddana waxay ku leeyihiin islaamka lagu dura laysku dayayaa islaamku dagaal iyo jihaad buu meel ku gaaray haddii hadduu dagaal kaba soo qaado dagaal iyo xoog meel ku gaaray idinkuinta maxaa ku timaadeen xoog baa ku timaadeen soo ma aha idinkan aad ku faantaan xooggaan ku nimid iyo awoodaan mabda fiican maa wadnaabuu ku leeh oo mabdai karel markis iyo lilan iyo kuwii ka dambeeyey soo kala dhaxleen haddii uu kula fiican yahay mabda'i rabu samaawaati waalardi uu soo dejiyey baa kasii fiicanaya xoog in lagu meelmariyaay maxaa ku jiroo dhiba markii galbeedka dhinacaa bariga intaan ka tagna galbeedka tagnana ilaa iyo hadda waxa la ysku qasbayo ee wadamada la ysku doonanayo hadda maraykan soomaaliya maxaa ka jira maraykan buu difaacayaa mise waa awood iyo doonasho iyo daandaansi wey soomaaliya maraykan intay isu jiraan imise kumayaal oo kilomitir iyo mayl baa lasoo dhaafayaa waxani waa keliya waxaan rabnaa dimuqraadiyad waxaan rabnaa xuquuq linsaan oo sida iyagu ay u yaqaanaan ah mabaadiidii iyo muctaqadaadkoodii iyagu rumaysnaayeen bay rabaan awood inay ku meelmariyaan inaynan taa dhib loo arkin islaamkuna wixii rabbi aadamahan u abuuray ugu talagalay xoog ha lagu meelmariya dhib loo arkaay aragti saxa ma aha haddiiba taadu ay saxan tahay inaad ku meelmarisa awood taydii ka sii ficleed awood inaan ku meelmariya maxaa diidaya an kaba soo qaadno islaamku xoog buu ku fiday dhehba haddaa rabta dheh kaba soo qaad xoog inuu ku fiday shuuciyaddii xoog baad ku fidaysaan dimuqraadiyaddii hanti goosadka reer galbeedka xoog baad ku wadaan masaladii qabaa'ilku markuu reer yar xoogaysta xoog iyo awood bay ku yar wadaan dowladihii xuduudihii xoog bay isku yar riixaan in mabda'ii dunidaba rabbi ugu talagalay iyo aadamaha xoog lagu riixo maxaa diidaya wax diidaya ma jiraan laakiin adugu haddii wixii waa sidaa marka lagu yidhahdo aada baqa dhabarka jeediso oo tidhaado ma aha ma aha aad tidhaahdo de maalinba wixii fiicnaan baa laguu xumayn muslimiinta waxaa lagaga dhigay sheekaday dhihi jireen nimanka tuugta ah ee ninka u heshiiye maqasha ninka neefka arigaa wata ee layidhi eygaad wadataa andhahan ee laysu qaybiyo waddaduu socday waradha waa sida eygaad wadata warmanafareen wataa dhaaf ninkii mid kalaa ka hore wara eygaad wadata muxuu yahay ilaa markii dambe yii waran ba ari moodayy ariba mahe waa ey iska watuur ilahu yidhaahdo tuuro manaa waa loo soo tashaday muslimiinta saa inta loogu tashaday ba waxa wuxuu yahay waxa wuxuu yahay baa laisaga daba celceliyey markaasay qaar moodeen sidii neefka arigaah eygii war waxa waxu yahay aan tuuradii waxaas wax saxa maaha islaamku jihaadka markii hore waxaa loo jireeyey iyadoon jihaadba la jireyni soo lafohor umayna nabadgeli waayo markay maka joogeen oo intay qaxeen ardulxabasha tageen lagama daba tegin soo celiya lama dhihin oo intay tacarareen ay madiine aadeen ciidamo lagama soo daba dirin markaas markii la raatanayey ciddii meesha awoodda ku lahayd oo quraysh ahayd waxay isu arkaysay xaq inay u leedahay soomaalidana waa kay dhihi jireen bishimaha agtoodii iyo beenweye nabadii baaruudda qaraxdi iyo buntuqoye dunidii ninba ninka cadkaa goosatoon baa lagu geyn saas darteed shareicadii islaamku jihaad bay jidaysay jihaadku laakiin xuruubta aadaamuhu ay galaan wax badan buu kaga duwan yahay jihaadka islaamku waa dagaal naxariis yaqaano dagaal naxariis yaqaano wey waxaan arki doonaa xoolaha in la baabi'iyo haddayna daruuro keenin lama ogola haween iyo caruur iyo dad makas ah in la iska laayana lama ogola qofka dagaalka lagu soo qabtayna cuntada iyo cabitaanka iyo nolosha in loo diida lama ogola in la caayo oo la silciyana lama ogola walidaalika intooda insaafka iyo cadaaladda u dhow waxay qirayaan taariikhda aadamaha inta dhow ay yaqaanaan iyagu dad dagaal gala oo umum la dagaalama oo ka dabeecad wanaagsan kana naxariis badan muslimiinta ma soo mareen taariikhda intii ka horreysay ay yaqaanaan iyo inta ka dambeysayba saas darteed xuduud buu leeyahay islaamku saad ula macaamilaysa qofka qaybana waa arki doonaa insha allahu tacaala ee maaha dagaal gumaysiya adoonsi maaha dagaalka ninka cad iyo dagaalka kale adigu adma dadkii loo yimid tahay marnaba intaad la simanta xuquuq lamid ma noqon kartid waxaa doonima noqon qofka muslimkaase markii aad timaado haddaad islaamto kii labaatanka sane islaamka soo haya adigu isku xuquuq baa tihiin isku dhiig baa tihiin isku xuquuq baa tihiin wuxuu ku dharyaha lama arko kuma taaban kara hadduu ku taabto waa la taaban hadduu ku dilo waa la dili oo kas kuu dilo isku xuquuqaad noqonaysa bimujarad kelimatu tawxiid aad ku hadashay baad la xuquuqdood la siman tahay halka laakiin hadda markii uu kalonigaag ay yimaadeen intii kiristanka ahayd soo intii la laayo oo meesha biyaha la istaajiyo laguma duungudbi jirin ama la seexseexiyo maadii halkaan kaabad lahayn kiyadaad marka lasoo maro ay ingiriisku soo maraan meelaan kaabad lahayn intay seexseexiyaan bay kaabadda biyaha ku tallaabi jireen markaasay ka cadhihi jireen kii kici waayn waa lagaga tegi jiray halka kenya sa ahaan jirtay marka waxaa noocaa kuway ku gudbayaan waayo waa dadkay meesha ugu yimaadeen ilaa iyo hadda waxay rumaysan yihiin ninka afrikaanka ah asalkiisana daanyar laga abuuray markaad yurub taa marayso kuwa cunsuriyiinta waxugu yar ilaalin intuu kaaga istaago u sii jeedsado wuxuu ku leeyay gorilla u sii jeedsana dada ku muqashinayaan ana asalkaa daanyarka gorilla aad ka soo jeedaan madow haddaad tahay saas rabaa inuu ku dhaho gorilla buu ku leeyahay marka mabaadi iyo qiyam ma laha xuruufta bashariga ah laakiin dagaalka islaamku mabaadi iyo qiyam buu leeyahay midda labaad islaamku mid wuu qasbaa dagaalka dadka waa lagu qasbaa mid midna laguma qasbo qofka shaksi ahaan shahaadada inuu qiro oo islaamka diyaanadiisu ay noqoto laguma qasbo laa ikraha fi diini wey laakiin mid waa lagu qasbaayo maamulka guud iyo sultada iyo nidaamka caamka ah inuu kan islaamka noqdo waa lagu qasbaa waa dii looga jeeda islaamku jihaadka xoog buu ku fidiyey oo dadka waa lagu qasbaa nidaamka caamkaa sax wey islaamku awoodiisu meeshay timaado in wax kale lagaga dhaqmo lama ogola qofka laakiin qasab ku galla dhihi maayo laa ikraha fi diini wey oo diinta ilaahay ka aqbalaya qalbi inay tahay wey qalbina lama qasbi karo mar haddaan la qasbi karin qalbigii qowlka qasab kaga dheh wax loo yidhahdo baahaya ma taalo jihaadka sidaasi laba qaybood weeye midna waa jihaadu dafci waa qof loogu yimid gurigiisii iyo hantidiisii oo isdifaaciya wey midna waa jihaadu alab waa nin isagu wax doonanayo raatanaya wey labadaaba waa leeyahay jihaadka islaamku axkaamtiisuna waxyaaba yar unbay ku kala duwan yihiine jumlada guud min xayu ljumla isku mid weeye iyo axkaamtiisii iyo waxyaabaha aadaabta laga doonayo laakiin min xayu xukumka wujuubka ah bay xaalaadka qaarkood ku kala duwanaadaan saynu tilmaami doona insha allahu tacaala iyadoo jihaadku sidaa yahay wuxuu ka mid yahay acmaasha ugu fadli badan aadka ugu fadliga badan ee qofka muslimka ah ilahay agtiisa ajri iyo janna uu kaga doonuu ka mid yahay saas darteed darajaadka sarsare ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku siinayay qofka muslimka waxaa ka mid a inuu diintiisa nafta u horo waxa ugu qaalisanee qofka uu milkiya waa naftiisa marka naftaada ilaahay darteed aada u hurtaay waa arrin qiimo badan weeye inaad diintiisa ku difaacdana arrin qiimo badan weeye walidaalika shahaada fii sabiili illaahi acmaasha ugu fadliga badan noqotee nabiguna ku tilmaamay sala allahu alayh ali wasalam wa dirwatu sanaamihi aljihaadu ra'su lamri alislaamu wa camuuduhu asalaatu wa dirwatu sanaamihi aljihaadu baarka korana waa jihaadka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay in islaamku asaas uu leeyahay qodob waxyaabo dhidibaiyo tiiraruu ku taagan yahayna uu leeyahay intaa markii la helo ee hashu lugana yeelato nafina ku jirto bay kurus iyo baar bixisaa islaamna miihi ma soconayso caqiidadaydii ma saxnoo shirki baan dambaano waanan jihaadi wax la raba saas maaha islaamnimadii towxiidkaagii sax arkaantii ka horreysayna sax markaa kadib baad baarka u gudubtaayo ay hashu kurus iyo baar la fanto ama la laaco ay yeelataa saa darteed jihaadka islaamku maqaam adag buu kaga jiraa meel weynna waa ka tirsan yahay acmaashiisa fadaa'ilkiisuna waa fara badan yihiin waana cibaado cibaadaadka ilaahay loogu dhowaadaye waaweyn ka mida weeye wuxuu leeyahy haddaba jihaadku axkaam iyo shuruud sida jamiic alcibaadaad oo kaleeto salaada markaynu niraano waa fadli badan tahay shuruud bay leedahay wax buriyana waa leedahay soonku shuruudna waa leeyahay wax buriyana waa leeyahay zakadu shuruud bay leedahay wax buriyana waa leedahay jihaadku shuruud buu leeyahay wax buriyana waa leeyahay saa darteed salaadu waxyaabuu qofku salaad moodo u ekaada oon salaad ahayn waa jiraan soonkana wuxuu soon ismoodsiiyo oon soon ahayn baa jira jihaadkuna waxaad jihaad ismoodsiinayso oon jihaad ahayn baa jiroo fara badan marka halkani waa cashir iyo kitaab ee mar baan ka hadli doonaa quluwiga jihaadka lagu sameeyey ee fii hayri maqaamihi la dhiga ay axkaam shariicada ka mid a oo xajmiga iyo miisaankii wasankay shareicadu ugu talagashay laga saaraay baabulbidac buu galaa iyo quluwiga haddaad salaada ka badbadiso oo kelimatu tawxiidkaa ka horeysa ee salaadaba ka horreysiisaay waxaa la xukumayaa qof qaali oo mukti oo mubtadica inaad tahay salaadaa xigta tawxiidkii haddaad tidhaahdo zakadiiyo salaadii zakada ka muhiimsan oo salaad waxba ma aad tidhaahdo qof ahlulguluwi oo zakadii ka badbadiyey iyadoo maqaam leh wax walba meel baa loogu talagalay haddii la yidhaahdo qofka haddaba war waxaan maqaamkiisii kan ma aha waa yahay iyo ma aha muctabarka adiladeeda sharciga in lagu miisaamay leedahay laakiin mid haddii aad tidhaahdo war salaadan sax maa sidaan looma tukada salaaduu diidan yahay in la yidhahdo waa khalad haddii la yidhaahdo tawxiidkii marka la qaadayo war sidan looguma dhawaaqo tawxiidka haddii lagu yihahdo ka waran shahaadii tawxiidku diidan yahay ninkan haddii la yidhahdo ha la soomo oo la yidhahdo war sidan sidii loo soomi jiray sharciga shuruudii ma laha wuu leeyahay inaad ku dooda maahane maxaa saa loo dhihi inaad tidhahdo mala cibaadaadka shariicadeennu cibaado aan shuruud iyo arkaan iyo mubdilaad mufsidaada aan lahayni ma jirto jihaadkuna shaad kama aha axkaamta guud ee shariicada ee shuruudda iyo arkaanta iyo mubdilaadka mufsidaadka iska leh kama baxsana waxyaabaha quluwiga shariicadeennu salaada dad baa quluwi ku sameeyey soonka dad baa ku sameeyey zakada dad baa ku sameeyey xajka dad baa ku sameeyey jihaadka dad baa ku sameeyey abwaabta cibaadaadka ah inta badan mid walba dad baa quluwi iyo bidac ku sameeyey abwaabtaa kama baxsanoo quluwi iyo bidac badan buu leeyahay baabuljihaad marka la yimaado haddaba qadiyad buu kaga khatarsan yahay mararka qaarkood acmaasha kale bidacooda acmaasha wuxuu kaga khatarsan yahay wuxuu ku tacalluqaa had iyo goor waxyaabo shariicada islaamka cismadoodu meel weyn taagan tahayoo dimaa iyo amwaal iyo acraada oo ina dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada la yidhi baa dagaal hadduu yahay dhiig baa daadan maal baa la qaadan ama burbula burburin cirdi baa wax soo gaari camalka haddaba inxiraafka yaree galaaye iyo guluwiga yaree galaaye iyo shuruud iyo arkaan iyo xuduud ka bodidda yaree gashaaye durbo markaaba waxay taaban oy si fiican u taabanayo dhaawici waxyaaba lama taabtaan shariicada ah oo dhiig leh oo maal leh oo cirdi leh walidaalika culimmadu aad bay xasaas uga yihiin oo aad bay dareenkoodu u taagan yahay baabuljihaad marka la yimaado guluwiga yaree galaa minxiraafka yaree gala dawaaifta taariikhda muslimiintana markaa xuruubu taawiil ka soo hadlayna waa soo marnay waxaan diintu ogolay oo dad badan jihaad ka dhigtaan oo u xamaasoodaan oo dhiig badan ku daatay muslimiinta in badan buu soo maray saa darteed kitaabujihaad guluwigiisu ka guluwi abaabta ukhraa buu ka mid yahay guluwiga mucaasirkii hadda jira innaga soomaalidu aynu qaybta ka nahay insha allah mar baan ka hadli doonaa waxaa jiraay in badanoo ka mida jihaadkii shariicadu ay amartay ma aha haayaadkiisu haayaadkoodii ma aha laakiin dad badan oo ama alabaa oo masaajidda joogaayey mudaaharaadkay dhexda ka raaceen haddii halkaa mudaaharaad laga qaban qaabiyo wow wowdiiyo dhagaxtuurka xaafadaha dadun baa kaga sii darman ma oga yaa aasaasay mana oga xaggee loo socdaa mana oga maxaa la xaqiijin rabaa dad manduumo camal wadata oo maqaasid iyo ujeedooyin inta dadka badan inta badan aynan ogeyn iska leh laakiin qoranoo cad baan insha allahu tacaala in badan baa waxaa la yidhi laysa kullu maa yuclamu yuqaal laakiin markay ka fursan weydo wax badan baa in la faydo oo la faago u baahan fikir iyo xarakaad badanoo jiro oo qaarkood takfiir yahay jihaadkana ku tijaaraysta oo ganacsi ka dhigta oo mihnaddii miisaankiisii sharciga maqaam aan ahayn mariya oo meel kastoo magaaladii ay ka mid tahay joogo oo ka buuxa mar baan silsilad laga yaabo soddon afartan inay gaarto oo shaksiyaad iyo xarakaad iyo mawaaqif iyo dhacdooyin iyo go-aamo iyo qoraallo taabanaya baan wasaa'iq badan idinsoo hordhigi doonaa markii dambe cumaladii reer galbeedka baa magaca tijaara jihaadka ku ganacsata dad badan ood wadaadda moodaysaanna waa saraakiil jawaasiisa ereygaasaan idin leeyahay waa caddayn doonaa markaan silsiladaa ka hadlo dad badan oo laga yaaba idaacadaha inaad ka aragtaan telefishinadana bitaaqaadka kaararkoodii jaajuusnimadaan keeni doonaa insha allahu tacaala wax badan baan jeclaa inaan ka warwareego mawaadiicdaas wax badan baan ka wareega laakiin takfiirku markuu madaxa la soo baxo oo daa'ifada takfiirkii marka hore in badan waxay ahayd dhuxul dambas ku jirta ninkii yaqaanaa dhuxusha dambaska ku jirta iyo dabkeeda laakiin dadku ma arkaan markiise dambaska uu yaraaday dadku araggiisa bilaabaan waa la bidhaamin karaa sidii marar badan waxaan soona soo martay aan nahay dadku ma fahmi karaan waxa laga hadlayo waqaacida taariikhiga waxaan ka soo bilaabi doonaa kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii raggii wax soo bilaabay ee soo bilowday ilaa maantaan soo gaarsiin doonaa asmaa soomaaliya carabba leh baan zamankay kulmeen iyo mabaadiiday ku kulmeen baan tirin doonaa insha allahu tacaala markaa dambe waxay noqon doontaa idan jala alghubaaru sataclamu a taxtaka farasun am ximaaru markaasaad ogaan doontaan wax badanoo mutaajaro oo beena oon diin ahayn oon jihaadna ahayn in dadka inta axdaad la ifticaalo akhtaar iyo mukhaalafaadka si looga leexiyo indhahooda baa wax badan laga shaqeeyaa waxaan isleeyahay wati marxalad waxaan maraynaa wax badan oon ka aamusnayn oon islahayn amaa wax saxmaa inaan kashifno aanan ka maarmaynin oynan ka fursan doonin marka taa maqaamkeeda cashir iyo kitaab aan hadda akrinayahay maqaamkeeda muxaadaraad iyo mawaaqif baan qaban doonaa insha allahu tacaala laga yaabo hadday ii suura gashay inta ramadaanka ka horeysa marmarkiis kitaabkan iyo kitaab kalo ku mashquulsanaya iga dhammaadaan masaa'ilkaas markaan ka hadlayo ma turi doono oo maqaamkii uu turiyo tartiibintu markii la waayo aakhiru dawaa'il kayi wey dawada waxa u dambaysa dab in lagu dhajiyo wey marka wax badan baanan u turi doonin maqaamkaa markaan galo wax badan oo idinka qarsoonna waabay shiicadii lubnaan yuhuud lala dagaalamayey baan dadka qayri iyo xamaaso xasan nasrallah ka keli weynay waxaan idinka waayay war ninkan iyo yuhuuddan dagaalku waa been way is og yihiin way is og yihiin dagaalku been weye waxana waa riwaayad aan xaqiiqo ahayn qowmkanna maraduu cala nifaaqi weye ka daayaan rag ka waayay wadaadaah markaan keli waayay maalinkii dambe wasiiqadii itifaaqa ee xasan nasrallah iyo conderisa rice iyo naagtii khaarijiyada yuhuudda xilligaa leebid dhex martay baan keenay iyo dagaalkii dhammaadoo laysu mahad celinayay heshiiskii waad fulisay meelihii xasaaskaan iskamaynaan garaacina markaasaa waxaa lii war ma saasay ahayd maalin kasta masaasay baan ku jirayna marka maalin kasta markii wax fasaado masaasay ahayd kuma jiri karna wax badan baan kashfin doonaa insha allahu tacaala oo ama masaa'il diin oo la qaldaya ah ama mabaadii la daboolaya ah ama dad musawariin oo mujaahidiin laga dhigaya baan wax badan kashfin doonaa insha allahu tacaala waa haddii ajashii cumriga kunagu simo ilaahay subxana wa tacaala uu fududeeyo halka waxaan ka hadlaynaa keliya waxaa weeye cashirkeena wixii la xiriira xukunka jihaadku ka hadlay mualifku wuxuu yidhi fardun waa farad oo mu'akadun la adkeeyey calaa kulli dakarin nin kasta oo labooda qof kasta oo labooda mukallafin oo mukallafa aslama oo islaama oo muslima xurin oo xor oon addoon ahayn dii basarin arag u saaxiib oon indhool ahayn wasixatin caafimaad qaboon jiranayn yutiiquhu awooda oon caajiz ahayn inta wuxuu ka hadlay xukumkiisa wuxuuna yidhi xukumkiisu waa wujuub oo fardun weeye asalkuna waa fardun cala alkifaaya oo dadka qaar hadday sameeyaan dadka inta kale wuu ka dhacayaa nusuusta qur-aankuna waa tilmaameen wax khilaafoo muctabar oo saas loo sheegana ma jiro ilaa khilaaf aada daciif u ah ku jira mas'aladaas ilahina subxaana wa tacaala arrintaa waa sheegay oo wuxuu yidhi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa muslimiinta waajibkuma aha inay wada baxaan oo dagaalka wadaadaan falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifaة liyatafaqahuu fi اdiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim ilaa aakhirihi aayaddaas iyo nusuus badan baa tilmaantay wax khilaaf oo sidaasoo muctabar ahna kama jira masalada ah asalka jihaadku inuu fardu kifaaya yahay saddex xaaladood buu fardu cayn isu bedelaa saddexdaa xaaladood fardu caynka isu bedelayo laba waa laba xaaloo khaasa wey midna xaala caama waa noqon kartaa ilaa xaddin xaaladda koowaad waa nin dagaalkii qabsaday goobtiina jooga dagaalkii gaal iyo muslim nisaabkii lagu carari jiray ee la ogolaana aan la gaadhin inaad adigu keligaa ka cararto oo qoriga intaad tuurta aad tihaahda ilaahu ibaxso aad tihaahda oras dhigto taas lama ogola ilaahina subxana wa tacaala waa kii qur-aanku ku yidhi waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin faqad baaa bigadabin min allahi kabaa'irta lagu daray xadiidka abi hureyre saxeynkana ijtanibuu sabca almuubiqaati waxaa ka mid ahaa watawallii yowma azaxf maalinka dagaalka laysor fadhiya dagaalku bilowday inaad cararta lama ogola taasi waxay khaas ku tahay qof goobtii dagaalka xaadir oo goob jooga oo dagaalkii uu ka dhetuldhacay xabadiina ay ka dul yeertay labada ciidanna ishor yimaadeen qofkii goobtaa jooga wax weeye qofka xerada lagaga soo tegayna ma aha qofka goobtaa ka maqan ee meel kale taaganna wujuubka cayniga ama suuradaas ma laha suurada labaadi waa suuro uu imaamu taaca jiro oo muslimiinta taacadeeday xaq ku leh imaam oo caadila uu jiro daacadiisiina isagii ama qof shaksiga ama dad kooxa uu ka dalbay inay dagaalka u baxaan oo u magacaabay ilahi subxana wa taala tuu yidhi baa tilmaamaysa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard baxa haddii la yidhahda maxaa isu nabaysaan nabiguna waa ka yidhi waidastumfirtum fanfiruu soo baxa haddii la yidhahda baxa halkaa waxaa ka muuqata soo baxa haddaan lagu dhihin cid kalena ay meeshii u qumto adiga waajibku kumaa bixitaanka waxa ku yidhi waayo waa cid imaamkaagii ah daacadiisuna farad iyo waajib ay kugu tahay weeye xaaladda saddexaad hadduu cadowgu dad muslimiina soo weeraraya dhulkooda taasina fardu cayn waxay ku noqotaa dadkii la soo weeraray biqadri taaqatihim hadday awoodaan hadday iyagii ka cajisaan ay awoodi waayaan cidda u xigta baahiilada laga doonayaa ilaa ay ka gaartay inay awoodaan hadday iyagiiyo intii u xigtayba aanay awood lihiin oo caajizinahaynna jamiic awaamiri shariica cinda alcajzi tasqutu waajibaadka o dhan qofku hadduu caajiz noqdo axkaamu shariica salaadii iyo soomkii iyo zakadii intaba tasqutu alwaajibaatu maca alcajzi laakiin cajzigu hadduu miisaankii sharciga ahayay wey saddexdaa xaaladood oo tan u dambaysa ay cumuumka ugu dhowdahay oo iyadu ay xaala si tilqaa'iya tawasuc gelaysa ay tahay taas bay noqon kartaa allaahumma ilaa tawasucaa ma wada gelaysaa istisnaa'aad bay yeelanaysaa oo daahirka qur-aanku meelaha qaarkood uu ku tilmaamayo marka ilaha yidhi wainstansaruukum fi ddiini facalaykum annasru ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqun istinaacaadkeeda waxay soo reebta maahane asalku waa inay hadba inta u xigta ilaa kifaayada ay ka gaaraan waajib ku tahay waase intan u xigtaay haddii ay wax diirin karaan wey hadday nafsuhum caajiziin yihiin alcaajizu kalmacduumi caajisku midaan jirin buu lamid yahay intaa marka laga soo gudbo yay fardu kifaaya u tahay cala arijaali laa cala annisaai oo haweenku jihaad waajibku ma aha laakiin xaaladan loogu yimid hadday qitaalka xadxaadiraanna waa iska xaadireenay kuma jiraan istinfaarkana laguma dari kara iyaga oo waajiba kuma aha lagumana laasimin karo keliya culimmadu waxay ka hadlaan xaaladan u dambaysay haddii lasoo weeraraa inay guryaha ka dagaalamaan iyadoo lagu taasiirinayo qisadii uxud nabigu markuu lahaa magaalada gudaheeda aynu ka dagaalanno haweenkuna korkaa ka dhagax tuuraan iyadoo nafsulqisa qisada uxud iyo khandaq iyo axzaab iyo laftoodu ay tilmaamayaan iyadoo muslimiinta lasoo weeraray oo madiinaday loogu yimid oo la go-doomiyey dumarkii maalun baa lagu xeraye safka dagaalka lama soo gelinin weli intaa xataa acyaantihi ilaa xad dumarku ay ka hooseeyaan oo ragga maqaamkii cayaanta gaari maayaan mukalafin mukalaf waxaa weeye qof saaq baaliq caaqila sibyaanta iyo caruurta dagaal kuma waajibo takaaliiftao dhanna kuma waajibtaba majaaniintana kaba daranoo min baabi ogaawey aslama oo muslima dagaal waxaad dhihi ma waxaad leedahay jaahid nafsaka adugu xabadda isku dhufa maad leedahay ilaan gaalku hadduu jihaadayo inuu gaalada la jihaado wey marka wuxuu u dhimanaya waxa loo dagaalamayaba isaga de islaam ninkii difaaci lahaaba ma ahaba xurin ninka addoonkaa oo xoolo rag leeyahayo taxta wilaayatihim wa tasarufihim ku jira meeshuu rabo u dirsan karaa takaaliiftaa ka baxsan xaqu sayidna kuma waajibto dii basarin waa inuu wax arkayo oo haddii la dagaalamayo nin meel fadhiyooo talinaya maahane muxuu muxuu dilaa muxuuse ka gabadaa hadduuse waxbaba arkaynin waxaa lamida qofka xanuunsan iyo qofka aan keri karinee naafad iyo wax lamidka ah kuwana waa ku ilaahay laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun qof naafada iyo qof jiran iyo qof indhoola midna culays ma saara laakiin iyaga waxaa laga rabaa shardigoodu waajibkoodu idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa inay daacadu hadaano wixii karaankoodaa diinta ay kaga dhaqmaanba laga doonaya intaas sifaadkaa qofkii laga helo ee shuruuddaa laga helo inta muslimiintee ah buu fardu kifaaya u yahay qaarkood haddii ay qabtaan qaarka kale wuu ka dhacayaa dembigii hawsha hadday fardu kifaayaha qaar fuliyaan marka mansiladiisu mansilatu furuud alkifaayaat weeye mansilatu furuud alacyaani maaha asalka shariicadeennuna furuud alacyaanka baa ka fadli badan kana maqaam iyo darajo weyn furuud alkifaaya nusuusta shareecadeennu in badan way sugtay in qof aan jihaadin janno geli karo laakiin nusuusta shareecada laguma hayo qof aan tukanoo janno geli kara qof ma jihaadin kuma gaaloobo mubtadicna kuma noqdo laakiin salaada ma tukanin waa ku gaaloobaa cinda jamaahiiri asaxaaba haddayna kuwa ijmaacinba intaan ogahay nusuusta ma hayo anuu ma garanayo wax cad oo ku asaxay oo sariixa qofkii jihaad ka tagay inuu gaaloobayo laakiin qofkii salaada ka suga tagaay inuu gaaloobayo nusuusta badan bay ku caddahay bimacnaa salaaduna waxay mataxay ka mid tahay furuudulacyaanka jihaadkuna wuxuu ka mid yahay furuudulkifaayaadka axkaamta shariicada marka yaanan awlowiyaadkeedu kaa qasmine waxa laalay waxay furuudulacyaana baa mudnaanta koobaad kale wax kastoo furuudulkifaayada wuxuu dooniba ha noqdee ama janaaze ha noqdo ama ciid ha noqdo calal qowli fardu kifaaya inay tahay ama jihaad ha noqdo ama keyrkii ha noqdaan wax kastoo furuudulkifaayaada waxaa ka waxaa ka asal ah in ay furuudulacyaantu ka fadli badan tahay asalna waxaa way xadiidulqudsigii nabigu rabbi uu ka warinayay subxaana wa tacala wa nabigana sal allau alيh ali wasalam wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayhi waajibaadkay faraa'idkiina jamaahiiru ahlilcilmi acyaantaa ka fadli badan oo shareecadu cinaayiya dadaalkay siisay kifaayaadka maanay siinin muxaadaraadkii macaalimta ahaabaan acmaasha xataa cilmigu inuu ka fadli badan yahay jihaadka baynu kaga soo hadalnay wax khilaafoo muctabar oo weyna oo aada xujo la taaban kara lehna uusan jirin kadib dagaal baa dhacay yaa lala dagaalamayaa mualifku kama hadlin laakiin asalka jihaadka haddii la ilaaqo waa gaal waxa lala dagaalamayo xilligii nabigana calay salaam wixii jiray waa jihaad gaala lala dagaalamayuu ahaa walidaalika xilligii ka dambeeya waxyaabo ka duwan suwar ka duwanle way bilowdeen xilligii abubakar laga soo bilaabo radi allahu canhu waardaahu laakiin culimmada muslimiintu jihaad hadday ilaaqaan jihaadu qitaalulkufaari bay ujeedaan qof muslima oo gaalo ula dagaalamaya diinta ilaahay in la kor yeelo wey litakuuna kalimatu llahi iyo alculyaa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah taas weeye waxaa jihaadka haddii la ilaaqo lagu ilaaqo mararka qaarkood qaraa-inka iyo astaanta ku xeeran way tusi karaan in lafduljihaad dagaal aan looga jeedin ee waxyaabo kale looga jeedo wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wain allaha la maca almuxsiniin qitaalka maaha qariinada kutusaysana waxaa weeye suurad ay ku jirtaay waa suura makiya jihaadkana fii maka lama jidayba marka jihaadkaasi jihaad nooc kalaa loo jeedaa marka laleeyahy xajku min sabiili illaahi buu kamid yahay jihaadka iyo haweenka calayhina jihaadun laa qitaala fiihi alxaj waalcumratu laleeyahay waxyaaba qaraa-inka iyo macnaha ku xeerani baa caddeeyey in macno kale loo jeedo laakiin haddii la iska ilaaqo qitaalulkufaari baa loo jeedaa gaalo in loola dagaalamo weliba in diinta ilaahay la kor yeelo baa loola jeedaa saas darteed haddii gaalada loola dagaalamayo waxoogay beer baa la isku haystaa iyo xoogay hunguri baa la kala dhacsanayaa kaasi qofku xaq buu leeyahay muslimkii hadduu lusuusulmuslimiin yahay xuruu xarbiyiin ahaayeen iyo haddii ay si kale waxu dhexmareenoo ilan way dhici kartaa muslim gaal inay dagaalaan inayna jihaad noqon way dhici kartaa gaal baa dimi ahaa dadku ku dhex noolaa daris baad ahaydeen waa is-afdhaafteen feer baa iskala daasheen jihaad miya maya ninkan cahdi amaan baa idinka dhexeeyey inaad dagaalantaan mashruuc maaha laakiin bini aadam isku qaldan waa isku qaldami kartaan walidaalika gaal iyo muslim kastoo isdagaalo ma ahane gaalka iyo muslimku markay isdagaalayaan dagaal ka dhexeeyo liiclaayi kalimati illaahi uu yahay baa jihaad la yidhahdaa wuxuu ihi wa in asar dagaal baa dhacay dagaalkii markuu dhacay haddii maxaabiis la qabto axkaamul asraa buu ka hadlay maxaabiista axkaamtooda axkaamul hanaa-im amwaashiina wuu ka hadli doonaa labadaa masalaha ugu badan waxa mualifku uu tilmaami doono oo samarada jihaadka ka dhalatay sideebaa xoolaha loo qaybin maxaabiista siseebaa loola dhaqmi wey intaa wax ka badan kama hadlin wain asar haddii uu qafaasho dadkii muslimka ahay raqa nisaaa imaam haweenkii addoommuu ka dhigayaa iyo waduu junuuni kuwii waalla iyo wasikadi waduu sikadi yaraanta kuwii saaxiibka ah carruurta yaryaray horta caruurta iyo addoommada iyo waxaan leeyahay dadka waalan iyo haweenku bimujaradi اlasri la qabsaday bay ku noqonayaan addoommo haddaba haddii gaaladii xarbigaydee dagaalkii naga dhaxeeyey cahdiya nabadna aynana dhex marin aynu dad ka soo qabsanna dumar iyo caruur iyo dad waalwaalan oo maankoodu dhiman yahay waxay durba isu bedelayaan duunye iyo xoolo aynu leenahay bay isu bedelayaan laakiin qismadii iyo qaybintii iyo imaamkeedii bay u baahan tahay iyo jihadii qaybin lahayd intaasi wa kayruhum axyaan ahaynna ra-al imaamu imaamku wuxuu arkayaa alajwada sida fiican ee muslimiinta dan iyo maslaxa ugu jirto oo min qatlin in la laayo ah aw wamanin in la sii daayo ah aw riqin eh in la adoonsado ah wamanin in la iska sii daayo biraash lagu sii daayo ah aw fida in la furto bimaalin xoola lagu soo furto ow asraa dad maxaabiisoo laga haysta la dhaafsado intaba waa la ogolyahay haweenka iyo carruurta nabigu calayh isalaatu wasalaam baa ka reebay dagaalka marka la aadayo in haween la laayo iyo in caruur la laayo nahaa can qatlinisaa'i wasibyaani in la dilo waa diiday nabi sal slam allahuma dagaalku marka uu dhacayo ciddii wax ku gaarto ama xabadii duuflaalka iyo firiinki uu ku dhaco maxane inta lasoo qabto ama la gaara ulakas in loo laayo nabigaa diiday sal slam dagaalada qaarkoodna ciidankii ka horreeyey qof dumaroy dilay buu soo maray maa kaanat haadihi lituqaatil tani maba dagaalamina maxaa loo dirayaa cilada halkaa wuxuu ku cadeeyey inayna dagaalamin hadday fallaari iyo xabad qaataan haweenkii iyo dumarkii iyo caruurtii oo wax soo tuuraan waa la dili karaa laakiin markii la qabta kadib de waxaa weeye waa nirgasamays weeye xoolo iyo hanti aan leenahay weeye haynaga baabi'inina hana inaga laynina baabul istirqaaqi iyo addoonsigii bay gelayaan hadhow haddii la rabo si kale waa lagu samayn karaa laakiin masaladaa xukunkooda iyagu maxaabiis ahaan haddii loo qabto waa addoommo la yeeshay ayaa fiicnaan lahayd haddii addoommada la yeesho wixii aan inta ahayna ragga waaweyna rijaasha baaliqiinta ah ee qaangaarka ah iyaga dhowr xaalo baa la kala dooranayaa afar baa khiyaar loo leeyahay dhammaantoodna waa lagu wada fulin karaa waana loo qaybin karaa oo qaarna tan qaarna tan waa lagu samayn karaa wakayruhum qayrkood ra-al imaamu imaamku wuxuu arkayaa oo ku xukumayaa ijtihaadkiisa alajwada sida fiican oo min qatlin in la laaya oo nabigu calayh salaatu wasalaam dad buu laayey markii gaswatu badrin maxaabiistii reer quraysheed la qabtay annadr ibn alxaaris iyo cuqbata bni abi mucaytin labadaa nin waa la dilay nadr ibni xaarisna waxay yidhahdaan dembi uu galay baa loo dilay cuqbata bni abi mucaydna dembi uu galay baa loo dilay markii fatxu maka la furtayna ibnu khatar iyo rag lamidaa la laayey mutacaliqun biastaari اlkacbati ku dhegan yahay war ka soo dejiyo oo dila buuri nabigu sal اlau alيه ali wasalam cuqbata bn abi mucayd wuu calaacalay markii la yidhi hala dilo oo wuxuu yidhi intan oo dhan maani keligay baa la idilayaa markaasuu nebigu yidhi haa hawa keligaa baa lagu dilayaa wuxuu yihi maxamedow ani haddaa dishay ilmihii yaryaraan yaa looga tegey markaasuu nebigu wuxuu yihi lahum wali abiihim naaru iyagii aabbahood banaar ha galaan ninkii sidii baa lagu dilay waa ninka nabiga mandheerta dul saaray sal alay wasalam maalina marada ku ciijiilaa neefta ku celin gaaray markii maka la joogay nin islaamka aada u necab dhib badanna ka shaqeeyo mujrimu xarbin buu ahaa nadr ibni xaarina waa ninkii qur-aanka nabi maxamed kalaan samayn yiri wey labadaa nin waa la khaarijiyey kuwii kalena maxaabiis baa laga dhigay oo furashaa lagu sameeyey min qatlin in la dili karo waad garatay aw riqin in la adoonsan karo oo nabigeena calayi salaam waxaa sugan in badanoo dadkii lasoo qabtay ah in la adoonsaday oo waxaynu arki doonaa waxaa jiray nin buu nabigu yii alay lasoo qabtoo reer faqiif ah nabigaas soo maray isagoo xidhan markaasuu yaa muxamadu yaa muxamadu markaasuu yahayo uu yimid wuxuu yidhi adiga dadkaagaani maxay soo qabsateen wuxuu yidhi qoladaad xulafada ayn dembiga galana reer baa lagu soo qabtay masaga tegey nabigu maxamedow maxamedow buu yidhi waa ku soo noqday hadaladiis waxaa ka mid ah inuu yidhi muslim baanahay wuxuu yidhi haddaad dhihi lahayd wa anta tamliku amraka adoo madax banaa haddaad dhihi lahayd aflaxta kula alfalax hadda laakiin hawshaa way ku haysataa wuu dhaqaaqay nabigu yaa muxamadu yaa muxamadu buu yii waa ku soo laabtay maxaa daran buu yii nab waa gaajeesna xunanaysi waana oo maray waxaan cabaysiiye bu taa xaq baad u leedahay bu hala siiyo marka qofkii waa la adoonsan karaa muslimiintuna waa sameeyeen waxaa kaloo la samayn karaa waa manin in la iska sii daayo sidii sumaamata bni usaalba intii lasoo qabtoo masaajidka dhowr maalmood ku xidhnaa la isaga sii daayey i saxiix bukhaari iyo keyrkii bay ku taclo aw fidan bimaalin in maal lagu furto sidii reer asraa badrin qaarkood afar boqoloo dirha diinaar iyo afar boqoloo dirham midkood bay ahayd lagu furtay oo ka sugan xadiid ibni cabaasin radia allahu canhuma wa ardaahuma taasaa nabiga ka sugan tahay amaa in lagu furto maal waxu dhigmoo manfaco ahna reer bader dadkii maal waayey caruur inay waxbaraan baa lagu furtay imaa in maxaabiis lagu furtana nabig casl xadiidkii cibraan ibni xuseen ee daawud iyo keyrkii warinayeen buu ahaayo fadaa rajulayni min almuslimiina birajulin min almushrikiina hal nin oo gaala uu hayey qolo laba nin muslimiinta ka haysay buu dhaafsaday nabigu sal ly slam intaasuu tilmaamayaa xaaladahaas qeyb ka mida qur-aankaa sheegayoo xataa idaa adkantumuuhu haddaad daciifisaan gaalada fashudul wasaaqa xargaha ku xirxirtoo qabqabsadoo maxaabiis u qabqabsada koow fa imaa manan bacdu kadib bilaashna isaga sii daysaan waa idin furan tahay haddaad dan iyo maslaxo aragtaan wa imaa fidaan haddaad rabtaanna waa furasho madax furasho iyo maxaabiis ku bedelasho waad samaysan kartaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha intaasi maxaa muslimiinta dan iyo maslaxad ugu jirtaabaa la samayn ee madu waxaa iska jeceshahay lagusaa la samayn maayo inta aad daciifka tahay haddii waxyaabo dhib kugu keenaya ay jiraan oodan tabar haynin waad ka warwareegi kartaa laakiin maalinkaad tabar beesho miisaaq miisaaq waa jiri iyo waxaasoo dhani waxaa la yidhahdaa ninkii tabar daran bay qabataa sideedaba xeerarkan u n ninkii tabar daran bay qabataa sooma wili yuhuuda xeer u n qabtay ma aragteen inta ummado lagu dabaqayo xeerarka u n-ka lagu sheegayana kuwii diiday inay kamid noqdaan baa dalka ku dabaa ada waa lg maxkamada maxkamatu jaraa'im اxarbi i c c baa lagu dhihi maxkamada dembiyada adduunka maraykan waa diiday inuu saxeixo dadkii ay xukuntaha lasoo qabqabtana isaga ale meesha waxaa wey burqa iyo xoog baa talinaye waxaana nimanaad ad arkaysaa maalinba ninba tuujoogo wogta iskaga dhufan karaa haddaad tabarteeda yeelato lugta ku dhufo waaa tabarta nabadaa baa naga naga husaysay maxaa yeelay kuwii hadda kuwii samaystay baa iyagii qaybaheed diidan oo lugta iskaga dhufta ninkii rabana lugta ku dhuftaa intayaa lagu dabaqa intaa tabarta daran ee laga taakroon yahay baa iska noqon nin laga adag yahay laga alaro bay iska noqdeen dadka alla almustacaan laakiin gaalku ma sii jiri doono wamaa lahu ucsimaa min qabli khiirati اlimaami aslama aslama waman aslama ninkii islaama dheh min qabli khiirati اlimaami imaamku intaa intuusan kala dooranin acsimaa icsimaa ilaali maalahu maalkiisa ilaali haddii dadkii meeshii la qabsado isagoo dadkii xoolihii aan lagala wareegin iyagiina xukun aan lagu soo saarin qaar ka midii ay islaamaan naftiisa iskaba daaye maalkiisa ilaa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah fa idaa qaaluuha hadday yihahdaan islaamaanna casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi اlislaami wa xisaabuhum cala allahi waxaa laga hadlayaa meeshii la qabsay wili ninka naftiisii iyo xoolihiisii isaga gacanta ku haysta xukun iyo go-aanna lagama gaarin wuxuu ku leeya xilliga hadduu islaamo cumuumka xadiidkan haddayba yidhaahdaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigoodana lama daadin karo taa ilaa xad khilaaf kama jiro maxaabiistii lasoo qabtay ee halalaya lalahaa oo lagu fikiraya ama lagu tashanaye hadday islaamaan ay ashahaakaan de lama dili kara qofsi la dilan banaan khiyaarkii dilka ahaa meesha uu ka bixi khiyaaraadka kale unbaa soo hari khiyaarka fidahana inta badan wuu ka bixi oo ninkii muslimka ahaa gaaladii hooyo muslimka la ii soo daaya sax maaha isagaaba muslim waxad ugu dhiibi xoolo madax furashaana baaburiqi walkitaaba iyo inay gasho maahan iyo naftiisa inuu iibsaday geli hadduuba islaamo qofkii axkaamtiisu wax badan masalatu riqi way ku hadhi kuwa kalena inta badan way dhici aslama waman aslama qofkii islaama min qabli khiirati alimaam imaamku intuusan waxba dooranin xasima waxaad badbaadisaa maalahu maalkiisa waayo xadiidku waa caam goortuu islaamay ma qabla alasri baa mise bacda alasri weeye wa qabla asrin qafaalashada iyo maxaabiisnimada kadib kii islaamay waxaad badbaadisaa ifla wuldi nasabi nasabka ilmaha ugu aftirsanaya ee caruurta een baaliq ahayn badbaadi iyo wamaalahu maalkiisa haddiiba intaan dadkii la qabsanin uu qofkii soo islaamo maalkiisa iyo caruurtiisa aan baaliqiinta ahayn oo dhan isaga xukunkiisa muslimiinta ay qaadanee macsuumka xadiidkana waa u daliil mafhuumka xadiidkii ninkii reer haqiifi low qultaha w anta tamliku amrak aflaxta kula alfalaaxina waa u daliil maxaa u daliil kale nabcasa markuu qaqoraa yimaado ee dagaal loo yimaado ama ciidan uu dilo wuxuu dardaarmi jiray isaguna samayn jiray intii habeennimo la dawo baa aadaan iyo wax ka yeerayaa laga fiirin jiray hadday astaan islaamnimo ka muuqato lama taaban jirin kuwii dagaalka lagula jiray intaan la qaban markay islaameenna ninkii weydiiyey ma dira ee miqdaadna maya baa lagu yidhi usaamihii sameeyeyna kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allaahu baa lagu yidhi ninkii kale reer beni sulaym ahaa ee dilayna saddex jeer intii la aasay buu saddexdaba qabrigu soo tuuray dagaal baa lagu jiray nin buu cayrsaday laba nin bay ahaayeen markay la soo gaareen buu ashahaatay ninkay kale seeftiisii buu dib u qabtay ninkii marba hadduu ashahaatay uu isqabtay ninkana caradiibuu kula dhacayo qaf galf ninkii waa dilay nabigu yii rasuulka ilaahi istakfir lii buui wuxuu yihi kafar allaahu laka maxaa dhacay hal axdafta waxbaad samaysay markaasuu yidhi ha waxaan sameeyey oo maxaad samaysay saasaa dhacday wainamaa qaalahaa tacawudan seefuu kaga badbaadayay wuxuu intaa qalbigiisa jecla maxa u fiirin weyey wuxuu haddaan jeexo miyaan arki lahaa inuu daaca ka tahay in kale miyaan arki lahaa haddaadan jeexa qalbigiisa wuxuu qalbigiisana ma ogaan kartin mana uusan kaa badbaadin madaadan badbaadinin qalbigiisana ma ogaan kartin waana xukunta ka waran ninkii waxyar kadib buu geeriyooday madiine waa la aasay qabrigaa soo tuuray subixii ninkii oo banaanka yaallaa la arkay isagoo muslim ogow ninkaas laakiin masaladaasuu sameeyey waxaa la yidhi show cadow baa fagay bay yidhaahdeen way ku celiyeen ciyaal bayna dheheen waardiyeeye dhallinyaro yar yaray u dileen waagii baa baryey meydkii banaanku yaallaa markaase waxay dhaheen carruurtii baa ka seexatay dad baa noo dabamarayo waa laga seexday way aaseen iyagii waaweynaabaa habeenkii oo dhan hareeraha waardi ka qabtay waagi hadduu baryo banaanku yaallaa nabiga markii loo keenay riwaayada waxay leed ibnu maajah waxay leedahay nabi wuxuu yihi kuwo ka liitoo dhulku hayaaye ilaahay wuxuu ugadan leeyahay xurmada iyo maqaamka makaanada ay laa ilaaha illa allahu leedahay in laydin tusaanqaba marka laa ilaha illa allahu wax fudud oo lagu degdega ma aha innaga laakiin waxa kuu tartay maraysaa laa ilaha illa allahu waxa kuu tarto nabiguna wuxuu leeyay kayfa tasnacu bilaa ilaha xaggeed ka geli midna wuxuu leeyay laa ilaha illa allahu waxa kuu tarto inaad ila aragtee baan u malaynaya markaan munaasabadeeda gaaro baan iyadoo video sawirkeeda halkaa idinka tusi doonaa insha allahu tacaala ninkaastoon ka yaabayo ninkii cadool nugul oo dhan inuu adkeysan waayo seexan waayo waxaa la cuni waayo laakiin de sheeko ninkay ku tahay sheeko shaahid baa ka rambalay silsiraadkaas waxaa weeye taxriifuljihaadka markaan ka hadlayo waxyaabaa sida loo taxriifiyey iyo taxriifkaa sida loo doonayay in la qariyo way loo ifticaalaya axdaaf dadka indhaha laga jeedinayo waxaa weeye markaan ka sheekay arki doontaane ba haddaad rabtaan waan idin tusi ninkaan weydiin markaasi haddaad aqlabkiinu dalbataan iyadoo video aan idin tusi oo mindi saawira la isku karkaray laa ilaaha illa waxa kuu tarto la isleeyahay baan idin tusi doonaa haddaad dalbataan wey waxkum waxaad xukuntaa biislaami biislaami sabiyin ilma caruurihi inuu muslim yahay xukun ilmahaasoo aslama ay islaameen min bacdi usuulihi usuushiisa qaarkeed axadun mid qaarkmid ka islaameen ilmahan labadiisa waalid mid hadduu muslim yahay xukmul islaam buu qaadan masaladana masale jamhuurulfuqahaa ay qabaanoo labada waalid ilmaha waxay yidhaahdeen riqiga iyo addoonnimadana akhasahumaa ka hoosaa la raaciyaa hoosaa la raaciyaa way iska yidhaahdeene hooyadaa la raaciyaa wey hadday tahay islaamka iyo diyaaradana aclaahumaa wa afdaluhumaa baa la raaciyaa lianna nabigaa yiri bay yidhahden sal l slam alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamku isagaa sarreeya lagama saromara kow markiisii horebana kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati bay ahayd fa abawaahu yuhawidaani qur-aankuna wuxuu yidhi ilmahan waa horaaba ilaahay weydiiyo la yihi alastu birabbikum qaaluu balaa rabbigii waa qare xadiidka ciyaad ibni ximaar ee muslim wariyana waa kii ahaa nabigu ilaahay wuxuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaaa fajtaaadhum shayaaiinu baa leexisay kana maba gaarixin la shaydaan leexiyo waa sabi intaa marka la isku dardaraaye labada waalidkii muslima xukunkiisa raaci oo ninku hadduu gaal ahaa islaamtuna islaamtay magaaladiina la yimaado dadkii la qabsado islaanta iyo caruurteedu waa muslim lama taaban karo lama cadoosan karo qabla alasri bay muslimiin ahaayeen saa way masaladu rabo inuu ku dareensiyo ku fahansiiyo waxkum biislaami sabiyin ilmo sabiya islaamkiisa xukun ilmahaasoo aslama u islaamay axadun qof oo min bacdi usuulihi usuushii ah waalidkii dhalay qaar ka mid ah midkood u islaamay waa laba waxaa goormaa kaloo ilmaha sabi lagu xukumay islaam aw insabaahu hadduu soo qabsado soo qafaasho muslimun muslim xiina nfarada markuu gaar uga baxay ilmihii canhum cani lusuuli usuushiisii hadduu gaar uga fiigo dagaalkii haddii la kala cararo oo ilmihii keligii qof muslima soo qabsado asiir qofkan soo qabsaday diyaanadiisa xukunkeedu toosu qaadan ilmuhu keligii ma istaago waalidkii hadduu la socdana waalidkiunbaa la raacin hadday waalidkii kala fiigaan oo ilmaha keligii lasoo qabsadana ilmihii muslim buu noqon kan soo qabsaday buu la diin noqon walahana isagaa yeelanaya hadhow wa-ow insabaaw hadduu soo qabsado muslimun muslim xiinan farade ilmihii markuu keliyoobo canhum cani lusuuli uu ka keliyoobo kadaa sidoo kaleeto allaqiitu ilmihii meesha cidlada laga helay muslimun wey ilmana meel cidlaa haddii laga helo muslim weeye bian yagjadu waa in laga helo ku noqdaa xayu muslimu xayu makaan muslimun muslim sakana uu degay bihaa makaanka uu degay manaa goobtii ay muslimiin degan yihiin ismihii ilmihii meel banaana laga helo muslim baa laga dhigay ilmo duuduuban oo mara ku duuduuban tahay oo subxi dariiqa ayaalaan aragnay ilmihii baan soo qaadnay ilmahan magaal baa mise waa muslim meesha hadday muslimiin degan yihiin waa muslim waayo haalibu danigu muslimiinta unbaa meesha dhigay haddayba la socotaa aslaam mustaan muslimnimo tilmaamaysana isna xukmu muslim wey muslim baa la siinayaa ardadu dadkeedu wixii xukun guud ay qaadato bay haaliban dadkeeduna tabac u noqdaan oo markii daarta la xukumo maa fi daari min xayu اljumla guud ahaan iyaday tabac u noqdaan xukmu daar bay qaataan ilaa wax cadoo kasoo istinoon ay kasoo reebayeen laaka maahane baabu qasmi lfay walghaniimati ka bilaabi doonaa gaabo casharkakas ka delinaa wallahu aclam